waa hagaag dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga alfurqaan idilkiinba meel walba oo joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ciid wanaagsan taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ciiddan ciiddeeda allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu gaarsiiyo bashbash iyo baraare iyo muslimiinta oo guul iyo gobonnimo gaaro saacaddu waxay tilmaamaysaa hadihii aan ku ballansanayn inaan idiin soo gudbinno barnaamij gaar ah oo ciwaankiisi uu yahay ciidda iyo ciidanka al-shabaab barnaamijkaasi waxaa soo diyaariyey halkanna ka soo jeedin doonaa walaal igu qaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali soo dhowow cabdulaahi mahadsaned ibraahim faricii rasuulkan iyo gesi fooladaga halkan fodagelinana waa lagu falagmaye faalkiyo markanfoniyo firirka soo tuuno oo uu firkinigo finan laga waayo fikirkiyo dhibaatada markaas baad faruur cuniye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamij ciwaankiisu yahay ciidda iyo ciidamada al-shabaab fagara markii lagugu furo armi wada fiican oo uu faliirhkii ku galay dhigu falaqleeyo fadhi kuma yaallo durbad fagagsanaysaan ee firxadkiinna waa inuu taga tan iyo fiidnaame
allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waa subax ciid ah taariikhduna ay ku beegantahay tobanka bishii dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga geesta kalena ku astaysan lix iyo tobanka bishii lixaad laba kun afar iyo labaatan ee milaadiga dhulkayn ah oo dhir awgeed cidda in yar kaa durugsano aanay ku arkaynin waxaa hoos fadhiya ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin kuwaas oo kulaalaya magaalada kismaayo oo ay heestaan saraakiil iyo ciidamo maraykan ah iyo ciidamada kenya iyo maamul goboleedka dhismihiisa shisheeyaha kala duwana iska kaashaday ee jubbaland geesta kale askartan oo dhammaantood dhallinyaro ah waxa ay difaac u yihiin magaalooyinka gobolkan iyo kanla deriska ah ee jubbada dhexe ee shareecada islaamka lagu xukumay iyo guud ahaanba walaayaadka islaamiga ah oo haddii halkan looga duso culays weyn la kulmaya kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ah oo wiilashan asaagood ah ayaa u tahriibay dalal shisheeye kana qaatay warqado dhalasho iyo kuwo qaxootinimo halka kuwo kalena shisheeyaha dalka ku soo duulay ka barbar dagaalamayaan iyaga oo mabdi'iisa dimuqraadiga geestooda ka fulinaya isla markaana wax ka hirgelinaya damaciisa dhuldoonka ah taa beddelkeeda wiilashan ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxay aaminsan yihiin in ay yihiin ciidanka ilaalada iyo fidinta shareecada islaamka waxayna u arkaan in nolosha tan ugu fiican ee koonka lagu helo ay iyagu heestaan soomaalida iyo muslimiinta kale ee bariga afrika ku dhaqan ay u yihiin ciidankii gumaysiga ka dulqaadi lahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
kuwani waa qaar ka mid a ciidamada doonaya in ay barigan afrika iyo guud ahaanba adduunka haadaanta ka sii hoobtay ee dimuqraadiyadda iyo ehelkeedu qarribeen dhinac wanaagsan u janjeeriyaan iyagoo adeegsanaya qoriga maarta galaclaysa ka soo baxdo iyo dacwada oo wada jira nibayohow dagaal baa jiriyo diriir xoolaadeede weerarka ka daf iyo ka dab dunidan saameeyey dabka hura hayee aan damayn dunida guudkeeda ninka rabo inuu nabad ku dago waa damiir liiye waa nimay dilotoy hawadu diirtay kaligiiye waa nin dumar ku ralliyay inuu dacal la joogaye waa nimanka daadagin xarfii deeqlahan yidhiye
niman badan ayaa saaka la ciidaya carruurtooda iyo xaasaskooda iyo hooyooyinkood macmacaanna ku cunaya magaalooyinka laakiin raggaani waxa ay weheshanayaan codka shimbiraha iyo shanqarta geedaha dabayluhu lulayaan sidaas oo ay tahay waxaa laga dareemayaa farxad saa'id ah maxaa yeelay waxa ay ku sheegayaan in ay hayaan howl allah ku addoonsaday oo ay diintooda iyo walaalahooda ku difaacayaan raggan intii aan la joogay mararka qaar dushooda waxaa ku horaysay dhibicda roob tiix ah oo kan xilliga xagayga da'a ka mid ah laakiin xasuusnaw in gugii dhowaan galbaday iyo dayrtii ka horaysayba rabaab awgood daadad badan ay soo rogmadeen ragganna halkan oo dhiiqa ah ay ku noolaayeen ciidamada ayaa subaxdii hore oo dhan qaadaya takbiirta ciidda laakiinse markii halkan aanu soo gaarnay aniga iyo wafdiga aan la socday waxaa la galay salaada ciidda kadibna waxaa la dhegaystay khudbad ciidda ku saabsan oo sarkaal ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin uu akhrinayo qaar ka mid ah culummada diinta islaamka waaliga walaayad islaamiga ah ee jubbada hoose iyo hogaamiyaal dhaqan ayaa geedaha hoostooda kula ciidaysanaya dhallinyarada oo mid waliba tuuto uu ku lebisan yahay qori iyo booshna wato labada dhinac mid waliba waxa uu muujinayaa in uu kan kale lo kulankiisa ku faraxsan yahay sheekh cabdiwaaxid isaaq mudday oo ka mid ah culummada halkan soo gaartay ayaa dhallinyarada mid weliba wax uu kula dardaarmay in uu qalbigiisa ilaashado maadaama acmaasha oo idile ay asiga ka guntanto ciidi aladxaa ilaah baa ku mahadsan mar hadday muslimiintii faraxsan yihiin gaalada maanta waxa way naxsan yihiin murug buu ilaahay u keenay waa wax ilaahay looga mahdiya ciiddaa weyn ee ciidi aladxaa waxaa kaloo ilaahay mahadii maanta inaan la ciidnay ahlu thuquur maanta ayadana waa fadli kale wo allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan intaa kadib walaalayaal waxaan ku jirna waa camal jihaad waxaan difaacayna waa diinta ilaahay kelimada alle inay kor noqoto waxaa ugu horeeya oon isu dardaarmaynaa qof kastoo maanta naga mid iyo intabana maqli waxa weeye qalbigeenna inaan hagaajinno oon islaaxinno oo maxaa lagu islaaxin awalan attaqwa maxaa yeele waa xibinta ugu muhiimsan ee ra'iisiga hadday ayada noo hagaagto jirkoo dhan wuu hagaagi hadday fasaaddo jirkoo dhan wuu fasaadi alaa waya alqalbu xadiidka nabiga waad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu islaaxinayaa ee ugu horeeya taqwa allah subxaanahu wa tacaala meeshay degta waa qalbigow nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam attaqwa haa hunaa saddex jeer wa yashiiru ilaa sadrihi halaatha maraat waxaa kaloo lagu islaaxinayaa qalbiga inaan dejinno culuwul himma waxaa kaloo lagu islaaxinayaa inaan u furno walaalaha oon musaamaxno oon maanta iscafinno oo qof walow qalbigiisa uu furo xibintaa waa xibin muhiim wey walidaalik ilaahay subxaanahu wa tacaala maxalu nadri illaahi waa xaggee meeshuu laga daalcanayo waa xaggee waa qalbiga wey muuqaalkan kale iyo dhaqaalaha iyo waxaa ilaahay dan iyo muraad kama leh ilaahay xaggee buu laga daalacan ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum maxalu nadri illaahi waa qalbiga saa daraaddeed wuxuu ilaahay ka naxo qalbigaaga ka ilaali wuxuu ilaahay ku farxaana qalbigaaga geli xibintu waa xibin muhiim wo walidaalik cadow baan leenahay shayddaan baan ugu horray isagana meel buu beegsanayaa meeshuu beegsanaya jirkeenna ka mid waa xaggee waa xaggee waa qalbiga wo meeshuu naga waswaasiyey waa qalbiga alladii yuwaswisu fii suduuri innaas halkaanuu qasayaa isaguna laabta iyo qalbiga ciidamo badan oo caddaan iyo madowba leh ayaa soomaaliya duulaan ku jooga kuwa oo laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii iyo iminka oo aanu joogno laba kun afar iyo labaatan laga soo gaarayay loodi waayey ragga runta ay ka tahay in geyigan ay ka difaacaan soo duulayaasha iyo saaxiibadood waxaana dalka gudihiisa lagu dilay shisheeye tirabeel ah kuwa soomaalida ah ee ku safka ahna warkood baddaa kuwii qalaabka soo tuurayoo tabaris moodayey ee ciidan soo tababartee cadowna taageeray ee soo tallaabsaday wad baa turun turraynaye tangiyadii markii laga gubee tacadi loo geystay meydkuna sidii timaan la jara tuuran yahay meesha tunkana qaar laga soo xidhon tuba ha jiidayno tabtiyaan sugaynaa luhu nagu xiray taashe tacadiga ka raaca qalbiguno tamaam yahaye tabar ba isla waayo kufrigii waa tartaarayahe war way tabar dhiganoo bakhtigu waiska tegayaane tuuryada ku sii wadaa luhu idinku taageere sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culummada soo booqday ciidamadan ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sheegaya in allah uu garab siinayo ciddii asiga dartii u dagaalamtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay kam min fi'atin badanaa koox baa ilaahay leeyahay koox wax yar oo ka guulaysatay ummado fara badan halabat fi'atan kahiiratan biidni illaah waxay ka guulaysteen waxa weye jamaahiir iyo malaayiin iyo kumanaan limaada waa minxa rabbaaniyo ilaahay uu siiyey weeyaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu garbaynayo waxay xambaarsan yihiin manhajka ay wataan tadxiyada ay samaynayaan ikhlaaska ay la imaanayaan naftooda ay quurayaan ilaahay subxa tawxiidkay xambaarsan yihiin aadaabtay xaqiijinayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu gargaaraya ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wallaahu maca asaabiriin ilaahay kuwa sabraya oo ribaadaya oo sugnaanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaasuu micigooda yahay allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa walaalayaal naga dhigay mujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa ku jihaadaya waxaan ilaahay uga subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa inuu na waafajiyey maanta inaan noolayno oo boorka ka jafno fariidatu lghaa'iba jihaad la daboolay inaan boorka ka jafno ayaan ilaahay uga mahad celinaynaa walaalayaa waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyey inaan maanta doonayno shareecada islaamka in la- kitaabka ilaahay inuu taliyo kitaabka ilaahay in laysku xukumo kitaabka ilaahay inuu kor noqdo allahna waafajiyey baan ilaahay uga mahad celinaa walaalayaa waxaan ilaahay uga mahad celinaa walaalayaa inuuna waafajiyey dirwatu sinaami alislaam islaamka baarkiisa inaan maanta u sacyino oo ilaahay tiirka lixaad ee diinta islaamka ayaan ilaahay uga mahad celinaa walaalayaa sheekh cumar xayaa ka lahaya waxa uu sheegayaa in dhallinyaradan shisheeye diidka ah iyo kuwa shisheeyaha u dheef doontay midba dhabbo uu qaaday ayna farxad u tahay in dhallinyaradan oo uu libaaxyo ugu yeeray ay la ciidaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ولله العزة لرسوله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله إلهي كما كم شير مهد علينا بأمنه بفضله وج- وجوده ورحمته نوسر تقلي ما أنت هدي دتك أبح اللعيد هيان برفونك اللعيد هيان دلالك إي قروح الدنيا اللعيد هيان فنحن نه أنا أقول محل عيدنا مع هؤلاء أسود libaaxyadana aan la ciidayna dadku hadday doorteen inay mushaharra ka qaataan murtasaqada iyo gaalada kuwani waxay doorteen inay ilaah mushaar ka qaataan jalla wacala dadku hadday doorteen inay dhawaaqiidda ciidama u noqdaan dhallinyarada qaarkood kuwani waxay doorteen inay laa ilaaha ila allahu ciidankeeda noqdaan allahu akbar ikhwaani ilaahay kumaankum jeerba mahad inagu leeyahy subxaana wa tacaala xayaatada aad ku taagantihiin waa xayaatadii nebi maxamed tanajiin malaaintaasoo jiray لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو في سبيل الله ثم أقتل هدي ددكي أمن كجيران إذنكو حبدكيني وحاضر لكتين ددكيني أمن كجيران إذنكا عبسيدا دورتين إذنكا محل الخوف كدورتي إذنكا محل النزال كدورتي إننا دورني إن أمدين لا إله إلا الله رأيه سكوه سنولات إننا لا إله إلا الله إننا دورني إننا نقول حراس لا إله إلا الله ورديه لا إله إلا الله نقول inaan xumaatu dacwati rasuulillahi noqono dacwada rasuulka kuwa ilaalinaya xijaabka gabdhaheenna kuwa ilaalinaya aytaamta kuwa ilaalinaya araamisha kuwa ilaalinaya madaariska iyo qur'aanka kuwa ilaalinaya masaajidda kuwa ilaalinaya inaan noqono inagaa dooranay walxamdu lilahi awalan wa aakhiran subxaana wa tacaala dadka qaar waxaa ku adag in ay jilib laabnaadaan amaba ay ribaad ku sugnaadaan laakiin dhallinyaradan oo qaarkood aan weli xataa gar u soo bixin waxay u muuqdaan in ay samir badan la yimaadeen sheekh cabdiwaaxid ayaa waxa uu dul marayaa in yar oo ka mid ah muhiimadda ribaadka uu leeyahay waxa uu soo qaadanayaa aayaad qur'aanka kariimka ah ka mid ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu jihaadka uga hadlayo waxaan rabaa insha allahu kelimaadkayga inaan ku soo kooba bal camalkan ribaadka iyo fadligiis inaan ku soo koobo wey fadlu ribaad fii sabiili illaah bal ribaadka fadligu uu leeyahay waddada alla lagu ribaado waa sida hadda waxa weeye walaalahay raggu heenka u yihiin aayaddii hadda aan ku bilaabannay ee suuraddu aali cimraan aakhirkeeda ayaa inagu filan alla wuxuu la hadlay dadka mu'miniinta mar haddii laysu dhawaaqo dhegta waa in kor loo qaado ama waxbaa laisfari ama waxbaa laiska reebi alla muxuu leeyahay kow muxuu loo amray yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu waa sabar wo sabar baa loo baahanya wa saabiruu inaan gacan la sabartanna wa raabiduu heegan waa ka waa ribaadki wey wa raabiduu wattaquu llaha alla ka baqa lacallakum tuflixuun wayba nugu filan tahay aayaddaas aayadda kale oo ayadana suuratu tawba alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad laaya gaalada meel alla meeshaad ka heshaan qaqabta wakhuduuhum waxsuruuhum go'doomiya waqcuduu lahum kula marsad waqcuduu waam waa ribaad in loo fadhiisto oo dhabbaha loo galo oo heedan loo ahaado axaadiisa way badan yihiin wax yar baan ka soo qaadanaynaa insha allah fadliga ribaadka uu leeyahay ribaadka horta ribaadku waa qayb jihaadka ka mid in la kala fahmo waa muhiim ilaa jihaad iyo qitaal marka la yidhaha waa xabad xabad socotow muddo yarayna socon laakiin ribaadka wakhtigiisa waa dheeri ribaadka wakhtigiisa cabdullaahi ibni cumar ayaan soo qaadanaynaa hadal aad u qeybo badan oo laga wariyey wuxuu yidhi farad allahu ljihaad ilaahay wuxuu farad yeelay jihaad buu ilaahay farad yeelay muxuu farad yeelay lisafki dimaa'i almushrikiin ahdaaftu way badan tahay mogta jihaadku gaalada dhiiggooda in la daadiyo maadaama allah ay ku caasiyeen وفرل الرباط إلهي وحو فرل الرباط وطانا ضايدي سومر محو فرل يلي لحقن دماء المسلمين ديقا مسلمين تلقوا يعليو dadka maanta muslimiinta magaalooyinka ku cibaadaysanaya iyo waxbarashada gabdhaha xijaabka wata khayrka camiran maanta magaalo- magaalooyinka maxay ku camiran yihiin maxay ku degan yihiin waa ragga ribaadkooda wey waa ragga furumaha ku jiro wey waxaa muhiim ah inaannu ogaanno in hal maalin oo allah dartii ribaad loogu jiro uu ka qiimo badan yahay adduunyada iyo waxa dhex yaalla iimaanka wuxuu ka kooban yahay shuco badan qaybo badan waa qayb ka mid wo shucab iimaan maxaa ka mid ribaadkaaba ka mid fadligiisa waxaa ku soo arooray waxyaalo aan la koobi karin iyo fadaa'il aad u waaweyn waxaa ugu horeeya qodobka koowaad ribaadu yowmin khayru min addunya wamaa calayha waa hal maalin haddee soomaalsoo ciid maa hal maalin oo ribaad aad ku jirtay maxay ka khayr badanta adduunye iyo wamaa calayha xadiidkana dawaahu bukhaari nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ribaadu yowmin khayru min addunya wamaa calayha وموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما عليها حديث كاسا الدليل وفضل كوبات وهل مالن وهل مالن بالن الدنيا وما فيها يكا قيب بانت نيكي مال ما كدي كورم نيكي بلوي كدي كورم نيكي صلوات كدي فضل اللبات رباض يوم والليلة مركز ربحي هاي هل مالن بل هذا إذا قدر رباض يوم والليلة خير من صيام شهر وقيامه ورباض شهر خير من صيام دهر والفضل يا ضيهب حديث كان هذا واد قريسان والحديث الدوراني أبو الدرداء رسولك صلى الله عليه وسلم وحير رباض شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابضا في سبيل الله أمنا من الفزع الأكبر وقضي عليه والريح برزقه من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل بالفضل يا ضيهب culummada ayaa waxa ay ku dheeraatay dardaaranka ay u jeedinayaan ciidamada mujaahidiinta ah si ay adduun iyo aakhiraba u liibaanaan sheekh cumar xayaakalla waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in qaladaadka la iska ilaaliyo cadowgu xabaddiinu ka baqanaya idinku laakiin allaad ka baqanaysaan subxaana wa tacaala uma waxaad ka baqataan acmaasha sayi'aadka ah iyo akhdaada idinka dhacaysa akhdaada idinka dhacaysa nin wanayn intaad cadowgaa ka baqanayso tulojibaarkeed ka baqo qof walba inuu yidhahdaa kuwan waa loo gargaari lahaa anaa ku jira naftaada xaqir cibaadadaada xaqir ribaadkaaga xaqir kallahaadaada xaqir carabahaaga xaqir nin weli markuu ilaahay subxana watacaala u tawaaduco oo dhulkays dhigo oo awoodeenna aan bannaan ka dhigano oo idhaahno ilaahu naftanadii waata gacmahanu ku soo qaadnay ilaahu adaanu diyaar kuu nahay meeshaad doonto ku afsaan idhahno ilaahay subxaana wa tacala wax badan buu ku ikhlaas iyo ku- ku- iyo ku islaaxinaya acmaashaada qarso ribaadkaaga qarso jihaadkaaga qarso kallahaadaada qarso waardigaaga qarso habeenkii waardiga kala xada oo ninku markuu waardigu ka seexdo adigu isku baxso waa cibaado kuu gaar ah ummaddu mar kastaba waxaad ku dadaashaa ummadda maxaa farax gelinaya ummadda maxaa wax u taraya makri badan oo maraykanka iyo saaxiibadii shisheeye iyo siyaasiyiin soomaaliyeed isugu jira dalka iyo dadka soomaaliyeed u maleegeen waxaa fashiliyey ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin arrinkuna halkaa kuma eka ee gudaha maraykanka waxaa ka jira taxadar iyo cabsi laga qabo in xarakada shabaabulmujaahidiin halkaa howlgalle ka fuliso sheekh cumar xayaakallah ayaa arrimaha iyo kuwo kale ka hadlaya acmaasha halkala wada joogtaan diinka naftiinna cirkiya dhulkaa u dhexaysa rag baa camalkooda ilaahay dartii ka yahay ikhlaasu ka yahay laa madaxnimo ma rabo walaa magac ma rabo walaa abaal ma rabo walaa adduunye ma rabo cidduu wax ka rabo allihii koonkan ahaan iska ma jirto kuwaasaa ilahay dhiigkooda barakaynaya dhiigooda barakaynaya xataa hadday dhintaan dhiigooda ilahay waa barakaynaya ilahay khu- ikhwaan camalkiina inuu ikhlaas noqdo oo ilaahay dartii noqdo ku dadaala acmaasha yarag meesha haysataan afar iyo labaatanka saac ilaahay isjeclaysiiya subxaana wa tacaala bikasrati dikri ilahay su- xataa xabadda marka la ridayo allah subxaana wa tacaala faidaa laqitu fi'atan fahbituu wadkuru llaha kasiira la dikrigu mar kastaba kama maarano laxdo kasta sidaan ugu baahannahay hawada saan ugu baahannahay biyaha saan ugu baahannahay hurdada saan cuntada ugu baahannahay ilaahay soo hadalqaadkiisaan u baahannahay afar iyo labaatanka saac ilahay carabka ku hay imaa qiraa'atu lqur'aan wa imaa salaatun wa imaa ilahay xuskiisa subxaana wa tacaala markaas ilahay camaashiina yarta barakaynaya wataad arkaysaan halkanaa maanta fadhinaa cantooba ayaynu nahay markii caalamkana noo firiyo gurigii caddaay maraykankana waa nageen ilaa yahay shabaab baa soo socdaa laleeyahay adduunka wax walba waa idaacaddii u dambeysay ee aan dalisan dhegaysanayna gaalkii u dambeeyey warkiisa la soo saaray muxuu lahaa waxaa dabaannimo ah in la yidhaahdo soomaaliya ciidan nabad ilaalinoo dambaha loo diro maxaa dabaal ka dhigay Hee, libaaxyadana jooga oo lagu gadi waayo libaaxyadana na- nafta u diiday ilaahi subxaana wa tacaala guushu way dhowdahay gobollo badan oo soomaaliya ka tirsan waxaa la beddelay noloshii horay uga jirtay waxaana laga dhigay dhul ka aagan dimuquraadiyadda iyo dasaatiirteeda iyo fasaadka ay horseedka u yihiin kanina waa qorshaha xarakada shabaabulmujaahidiin iyo mujaahidiinta kale ee dhiggeeda ah ee caalamka ay la damacsan yihiin hase yeeshee shaqo badan ayaa dhiman maanta annaga ilaahay baa na waafajiyey inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan doonayno siduu sheikhu sheegayay takhyiiru alcaalam inaan takhyiirino oo caalamka fasahaaday ribada iyo zinada iyo luwaadka iyo dimuqraadiyada iyo xumaanta iyo shirkiga inaannu tawxiid iyo akhlaaq wanaagsan iyo khayr iyo toosnaan iyo wanaag aan ku soo dabaan la walaalayaa maxaa yeelay noloshu haddaysan saas ahayn qiimi ma leh imaa xayaatun tasuru sidiiq wa imaa mamaatun tuqiidu alxidaa inay nolol walaalaha farax garisa ku noolaatid iyo inaad dhulka ka hoos martid waxawel waxawel labadnu lardi khayru min dahriha labadaasaa walaalayaal u dhaxayna waxaana la ogaataan ninkii gabiile wuxuu yidhi cabdullaahi macnaha w waxaway xaaji aadan afqalooc waxaway dembi dhaaf shahiid lagu dhintuu kuugu dhow yahay dembi dhaaf shahiid lagu dhintuu kuugu dhow yahay maanta inaanu taagnaano dhuunta cadowga fadli weeya walaalaya wanaag weeya walaalaya away taajiriintii away culimmadii waddanka away kuwii la soo tarbiyeeyey aabay waalidiintii aabay kan maxaa keenay ficadan yartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu waafajiyo gaalana dhuunteeda uu dhigo walaalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa fadligaa noo garay waxaan ku gebagabaynaa walaalayaal sida shiikhu u sheegay inay tahay assamcu wa taaca qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa waxa ay bogaadiyeen hawsha ay hayaan raggan furanjoogista doortay si ay ula xisaabtamaan shisheeyaha soo duulay iyo xulufadiisa suldaan cabdulqaadir xaydar sheekh cali ayaa muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin la kulanka raggan maadaama annahu odayaasha dhaqanka muslimiinta bariga afrika ka mid nahay maanta maadaama aan joogno goobta aad u qurux badan aan ila ciideenno maanta ciid ay tahay gaar ahaan ciidda waa nala weyn tahay maadaama aani nimiday aan ila joogno maanta wejigiina aan nimiday ilaahigiina keena u mahad celinaynaa aad baan u faraxsannahay inaan lina ciidin ilaaha noo kasay waniidaydina maanta aad bay u faraxsan tahay sababtoo ah wejigiina quruxda badan nuurkaniga muuqda sababtiisa ayaan unankana u faraxsannahay ilaahay wejigiina waxaa iska dhigay nuura saaray sababtoo ah rag badan oo jooga magaalooyinka jooga ganacsado maqaayadaha joogaan hoteelada jiifaan adka nuur badantiin adka qurax badantiin wejigiina nuur baa ka muuqdo ilaahay ni ziyaadiyo allahna xafidaanay leenahay walaalyaal qalbigaan igala jirnaa qalbigaan igala jirnaa sii sheekhaasuu sheega horaan iga jirnaa gadaalaan igala jirnaa qalbagaanyaad ku taagan tihiin maadaama nabadgelyadan lagu ganacsanaayo dhallinyartu waxay ku baranaayiin wiilisha yaryar gabdhaha musulmaadku waxay ku baranaayiin lagu ganacsanaayo sababteeda allah leh laak adankaa leh sababtaas macna manigu huridno qalbanigu haynaa waan ili jirnaa waan idiin ducaynaa muslimiinta o dhan aan idiin ducayso inas ilaahaynu sugo inas ilaahaynu sugo ilaahay asna xafido ayaan idigu ducaynaa cabi iyo maalan waxaan rajaynaynaa inaad guulaysatiin waxyara ka dhiman caalamka waxyara dhiman in sha allahu ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa guul inaad gaartiin wakhti dhow muslimiinta bariga afrika inaad xuraysiin gaar ahaan soomaaliyana wakhti dhow ay xurowdo ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa sababtan adinkaa leh ilaahayaanu sugo kaneecada roobka iyo waxaad ku jirtiin waa arkaynaa ilaahay waxaan igu baryaana adduunyada ilaas ilaahaynu suubiya aakhirana janna ilaahayaas niin kaso waxaa leenahay walaalayaal qalbigaan ila jirnaa aad iyo aad waxaa leenahay allahna sugo oonaka ducaan idiin haynaa waana garab taagannahay waxaa badan doonaa la jirkiinna booqashadiinna in sha allah waa badan doonaa maadaama aan nahay odayaasha dhaqanka aan nahay waxaan rajaynaynaa inaaniga baaqinin mar walba aan ila jirno aani soo booqinno mar weliba waxaa muhiim ah in qofka muslimka ah uu allah isu dhul dhigo gaar ahaanna marka aad jihaad ku jirtid waa inaad allah aad isugu sii dullayso si uu guul kuu siiyo suldaan macalin maxamed cabdi ayaa ciidamada kula teliyey in ay allah isu dhul dhigaan ilaahay subxaana wa tacala ikhwaani fillah marka ilahay inaan u tadarrucna ilahay subxana isu bimbihina aan aan xoogeenna iyo awooddeenna midna aanan ku tashanin oo maxaan ku tashanaynaa allah subxaana wa tacala waan ku tashanaynaa waxaa kaloon ku tashanaynaa wa atiicu allaha wa rasuulah ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إلهي سلاسونا لا إخواني في الله مرك إن أنا السبع أنا وحنا هجامنا يحيي وكتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أنا وحنا نكون قاسمين أن مرة بأتاجنا كتابك وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه إخواني قرب كنا يا نهي هدانا نقبل مسلمين بري أفريقيا هدانا والله وإذا تاجنا في قورته ثم والله وحن جعلنا كفر حسنا كفر حسنا إن أن مارو البريبات حبت إذا لقل بإذن الله تعالى أما إن شهدنا إما إن معناها حياتكم نورا إن شاء الله تعالى إلهي نحن ويدي سنينا إنه إلهي ثبات نسيو قال إلهي أوضا مستيو إلهي سبحانه وتعالى أنا الرعب ونور قال الله سبحانه وتعالى سوحيد سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مركز حير إلهي سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الاعناق غرحك قراء يا ما دليو الله سبحانه وتعالى دليو الله اكبر واحد دليو والى سبحانه وتعالى انا ما اود ان ما انا الى سبحانه وتعالى كاس نبي وحيري اوامر تنقات سان سميه بس واخ كلام انا اوامر بس الى ان امر اوامر الله مرك ان قادن معصيه اسك الى اسبق الله اخواني في الله مركز اسبق الله اس اطعنا الى سبحانه وتعالى وان قولينا وجزاكم الله خير هذا واحد ديك مر ما فرحت انت قبلت قبلت واحد شيء ما قرناي وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته qaar ka mid a ciidamada shisheeye ayaa sanadkii tegay dalka ka huleelay arrintaana wax ay niyajab ku abuurtay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ciidamada kale ee shisheeye ayaa qorshuhu yahay in ay dalka ka baxaan taasina waxay sii kordhinaysaa cabsida shisheeyaha iyo ehelkiisu ay ka qabaan in xarakada shabaabul mujaahidiin ay gebi ahaanba soomaaliya la wareegto oo ay shareecada islaamka ku wada xukunto suldaan cabdifataax xasan maxamed oo asiguna ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka ee dhallinyarada mujaahidiinta haduurka kula ciiday ayaa xusay jabka shisheeyaha allah ayaa mahad iska leh allihii na kulmiyey nagu ciseeyey sharaftan iimaanka ah nagu ciseeyey sharaftan jihaadka ah na siiyey maanta inaan la ciidno walaalaheenna hubuudka ku sugan safka hore allahaas ayaa mahad iska leh walaalayaal maanta waa farxad maxaa yeele waa maalin ciid ah ciidul adxa kun afar boqol afartan iyo shan walaalaheennan ayaan ku soo booqannay aan la ciidno ciiddaasoo ah ciidul adxa allahaas ayaa mahad iska leh walaalayaal aad ayaan u faraxsannahay maxaa yeeley walaalahayna inaan maanta la ciidno allahaas ayaa mahad iska leh walaalahan waxaan leenahay ilaahay ha nii sugo jihaadka ha niigu sugo maxaa yeeley dad badanaa doontan ka degay adeen waxaan ii weydiisanaa inas ilaahay nii sugo hibaadka niigu sugo oo walaalahan waxaan leeyahay bishaaraysta waxaa yeeley gaalo waa jabtay maanta waanan dhawar jeedisay nasriga ilaahayna waa dhow yahay alaa ina nasra allahi qariib ilaahay intaas ayaan ii weydiinaa wajazaakum allahu khayra aljizaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sanadkii lasoo dhaafay ciidamadan iyo kuwo kale oo la mid ah waxa ay galeen dagaallo badan oo dhegta dhiigga loogu daray shisheeye iyo kuwo soomaali ah oo u daacad ah weliga walaayada islaamiga ah jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo hogaaminaya wafdiga ciidamada halkan kula ciiday una keenay laba neef oo geel ah ayaa askarta kula dardaarmay in ay shisheeyaha iyo ehelkiisa cagta mariyaan mujaahidiinta ay suquurta ay joogaan meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay taqabbal allaahu minna wa minkum saalih alacmaal ilaahay subxaana wa tacaala hanaga aqbalo ciidan khayraadka ilahi hanaga aqbalo waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran meel fiican bay ka wadaan meel fiican bay ku wadaan waxaan leeyahay ribaadka iyo jihaadka aad ku jartaan sii labalaaba sii wada cadowga allah subxaana wa tacaala meel kastoo ay joogo herya aan ugu daadan walaalayaal heryaha aan ugu daadano meel kastoo ay joogo fuquurta aan ku jirno adow waxaa ugu sugan tahay cari iyo waxay ugu sugan tahay iyo waxaa weeyaan xumaan iyo dhibaato ugu sugan tahay marka waxaa leeyahay walaalayaal meel kastoo cadowka joogo waxaa weeye aan soo gubano ninkaan lagu magacaabo oo halkaan naga jaro axmedmadoowa iyo waa lamada barti joogo aan soo walaalayaal axmedmadoowa ma og tahay meesha joogo waxaa is leeyahay halka aad joogto maad taagan tahay maanta barta ma ka dhaqaajinayso dekedan iyo waxaan kuu muuqdo kama dhaqaajinayso waxaa markan le walaalayaal haddii aan nahay walaayada jubbada hoose culummadeeda iyo nuqabadeeda iyo waxgaradkeeda walaalayaal maanta meel kastoo ay joogtaan in idinla joogto diyaar u tahay meel kastoo ay joogtaan in idinla joogto diyaar u yihiin walaalayaal duquurta aad ku jartaan idinkula jarto habadda aad ridaysaan in idinla rido baad diyaar yihin walaalayaal waad ku bishaaraysaan waad ku bishaaraysanaysaan walaalayaal in maciyin aan nahay inaan hortiin aan joogno inaan garabkiin aan nahay inaan mar kasta aan jecelnahay inaan idinla joogno oo markaastaan jecelnahay haddii aan ahaan lahayn in liis amro oo amar aan ahaan lahayn bartaan iyo meelka idinla joogan jazakum allahu khayran waxaan leenahay walaalayaal abshiruu abshiruu fa ina nasra qariib walaalayaal nasrigu waa qariib insha allahu raxmaan waan dhow yahay gaalana si aad dareemaysaan meel kastoo ay joogto waxaad dareemaysaan maalmahan aad ogtihiin walaalayaal oo aad waxaa weeyaan ku bashaaraysanaysaan gaalo waaba sii socotaa gaalo waa sii guuraysaa meel ma joogan billahi albaari meel kasta marka caalamkan waxaa ku baban doonta raayada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah ilaahi subxaana wa tacaala waxaanu kuma ah waana insha allah haddii ilaahi ogolaado waan rajaynaynaa qariba marra biidillahi albaari marka waa idin leeyahay walaalayaal aan sabarno aan dulqaadano meel kastoo aan joognana aan ku dadaalno sabarka iyo is-adeecada iyo ismaqalka aan ku dadaalno walaalayaal cadow baan hoo u guulaysanaynaa ismaqal iyo is-adeecada hoo u guulaysanayn walaalayaal jazaakum allahu khayran waaliga ayaa hadalkiisa ku soo gebagabeeyey kelimad duca ah iyadoo inta meesha joogtayna ay aamiin odhanayaan ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala keena shay ilahay shahaado ka aqbalo ilaahay keena dhaawacayna ilaahay subxana wa taala dhaawac ilahay bogsiyo ilaahay subxana weydiisanaynaa allahuma ini asaluka ridaaka waljanna ونعوذ بك من النار اللهم إني أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sanadkii laba kun kow iyo labaatankii labaatan sano oo dagaala kadib afghanistaan imaarada islaamiga ee daalibaan ayaa waxay la wareegtay gacankuhaynta dalkaas iyadoo afka ciidda u dartay ciidamadii maraykanka iyo saddex boqol oo kun oo askari oo calooshadu shaqaystayaala oo uu afghanistaan ka dhisay iminka saasaan arrintaa u eegaya waxa ay ka muuqataa gudaha dalka soomaaliya waxaana ku sugan ciidamada shisheeye oo qaar ka baxay mooye kuwa kalena la leeyahay waa ay baxayaan iyo maamullo shisheeyuhu dhisay oo aan taag weynayn fariicii rasuulkanihiyo gesi fool adage halkan fodagelinana waa lagu falagmaye faalkiyo markan fodhiyow firir ka soo tuuno oo uu firkinigo finan laga waayo fikirkiyo dhibaatada markaas baad faruur cuniye
intaa ayaan dhegeystayaal ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkan ciwaankiisu yahay ciidda iyo ciidamada al-shabaab intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayna insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fagara markii lagugu furo armi wada fiican oo uu fallidhkii ku galay dhigu falaqleeyo fadhi kuma yaallo durbad fagagsanaysaane firxadkiinna waa inuu taga tan iyo fiidnaame